You're with SBS Radio.
waxaan u dabaaldegaynaa koob iyo labaatan gurigii kusoo wareegta ugu horreyn kow iyo labaatan buradan hadda laga soo wareegay ma ahan asaaskii puntland ee waxaa weeye waktigii burburkii soomaaliya ama dagaalkii xagul ahliga qofba sida ugu yaqaano uu dhacay meeshii laga soo asaasay dowladda hadda soomaaliya ee federaalka ah kundhigana waa ahayd gobollada anoo kusii fogaanay waxaa lagama maarmaana inuu dadku ogaado asaaskii puntland markii soomaaligu ay burburtay oo waddanka dhibaatadii intiina hadda meesha joogta hawse aad u badantihiin aad goobjoog ka ahaydeen ama aad ka soo hawgasheen qaarkiinba dhibaatada waktigaas ka bacdi asaaskii ka dhacay oo ahaa haddii ilaahay ku rooyahay garowwe wan iyo garawe tuwo ama garawe kow iyo labo oo lagu soo aasaasay gobolka puntland ulajeedadiisu waxay ahayd in soomaalida laisu keeno in ummadda la walaalayo runtiina soomaalidu waxay ku mahmahdaa een, shayga qiimihiisa waxaad ogaataa marka la waayo Een, puntland in la aasaaso inay macno weyn lahayd waxaa ku tusinaysa kasoo dhammaanta oo aanu maamulka jir lahayn deegaankaas halkaas ayaad ka fahmi karaysaa odayaashii meeshaa dhisay inay runtii ee, fiiro dheer oo siyaasadeedna way lahaayeen Ee, dadkii markaa joogay waxyaala aan u muuqan oo soo socdana way fahmayeen oo laga yaabo inay sabab u ahayd backgroundkii hore ama khibradii siyaasadeed ee ay lahaayeen Ee, marka horta aynu u ducayno odayaashii deegaankaas aasaasay Ee, anigu muddaa soo shaqaynayay oo dowladdii tiimkanagii waana laga adkaaday doorashadii oo waan ka baxnay meesha laakiin xoogo badan ka haynaa waddankii runtii waxaan kaloo u mahad celinaynaa allaha u naxariistee ee, madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad bare waxyaalaha aadka u weynaan xusuusan waxa weeye marka aad puntland ku safartid overland ah, oo jidadka ay dowladdu ka dhistay marka ilaahay waxaan uga baryaynaa caawa oo sabti ah dhammaan odayaashii iyo dadkii asaasay puntland ilaahay inuu dembigoodii dhaafo iyagana u naxariisto
waxaan rabaa inaan marka ugu horeeyo u hambaliyeeyo dhammaan soomaali weyn gaar ahaana puntland dariska hambalyo kow iyo labaatanka guurada ee muxuu ahaa jiritaanka ama ee, dhismaha puntland een, een, maamulkeeda Een, hambalyadaas kadibna waxaan rabaa inaan waa waajib fara badan baa ina saaran haddaan nahay soomaali soomaalidu runtii deegaan ha kala lahaato gobolona ha kala lahaato laakiin soomaali waa soomaali soomaaliyana soomaali baa leh waxaan rabaa puntland howl fara badan ayaa laga soo qabtay iskama imaan hawshaasu waxaa soo qabtay dad kartidoodii iyo awoodoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii u horay ayaa meesha leebalka ay maanta taagan tahay soo gaarsiiyey waxaan caawa halkan hambalyada ku dirayaa dowladnimadii oo maanta qaangaartay koo labaatan jir bay noqotay waa kuwa xilligii maaragtay qaangaarka hogaanka dalka iyo mar walba lagu amini karin marka maanta waa maalin aan hadda kabacdi waa la xisaabtamaynaa waxaan kula xisaabtamaynaa inaa qaangaartihiin horumarkii odayaashii hore hogaamiyaashii ama madaxyaashii hore soo qabteen maasha allah ayagoo la xisaabtamay meel fiican maraysa waxaan si gaara hadda ula hadlayaa guud ahaan shacabka reer puntland oo dowladda gurigeed garab taagnaa dowladihii soo maray dowladda keligeed waxba ma qaban karto haddaan garab kala la qaban marka waxaan idinka sidaad u waday inaad garab kala qabataan dowladda cusub ee hadda joogta madaxweyne siciid cabdullaahi jani oo hogaaminaya iyagoo maaragtay maxamed karaash madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiim
anigu waxaan ka sheekaynayaa ujeeddooyinkii loo aasaasay oo la wada ogyahay puntland oo runtii aan leeyahay saddex qodob baa ugu muhiimsanaa baan waxaan leeyahay saddexdaa qodob ma la gaaray mise lama gaarin kow puntland aasaaskay waxaa loo aasaasay in dadkeeda ay nabad helaan amni ku helaan horumar ku sameeyaan adeegyada bulshada lagu qabto hab dhaqan dhaqaale lagu sameeyo labo in soomaali weyn lagu raajiyo oo soomaalida iyo qarankii soomaaliyeed ee burburay lagu raajiyo saddex in la isku difaaco oo puntland ay noqoto meel isdifaaci karta puntland dowlad baa lagu dhisay waad ogtihiin caawa labaatan iyo kow sana laga joogaa dowlad kaamil ah oo saddexdeedii tiir leh oo dastuur leh oo wax walba leh baa lagu dhisay waa lagu horumaray waxay noqotay hooyadii nabadda soomaaliya waad ogtihiin waxaa lagu gaaray hab dhaqan dhaqaale hab dhaqaala lagu horumaray waxbarashaa lagu gaaray jaamacado maxaanku idhaahday aeroboraa lagu dhistay waddooyin baa lagu dhisay siyaasiyan baa caalamka lagaga mid noqday soomaaliya lagu raajay oo soo puntland soomaaliya kama harin waxala waxay lahayd bay u dirtay ciidan iyo dhaqaale waad ogtihiin madaxweynihii ugu horreeyey allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf uu ahaa ninkii ugu horreeyey villa soomaaliya oo maanta soomaali federal government degan tahay ninkii fadhiistay oo degay oo amni ka dhigay buu wuxuuna ku tegey waxala waxay gunti lahayd oo ama dhaqaale ama ciidan lahayd oo gunti la lahayd buu ku tegey
odayga hadda ku wada aanu waqti hore aanu qaraabo ahayn oo ka mid ahaa shantii qof ee manaha guddiga badbaadada qaranka ee soo daraa lagu macnaha lagu doortay ka mid ahaa berigii sheekeeyey wuxuu u yidhi shantii bishii koowaad labada kun sagaashan iyo toddobadii ayaa soo dara isugu yimid guddigaasaa mataqaanaa lagu aasaasay guddigaa isagaa marka waxaa lagu heshiiyey waxyaabaha hadda soomaalida ay wax ku qaybsadaan waxaa ka mid ah in federaal soomaaliya noqoto inta shanta shanta beelood ee soomaaliya iyada magaranaysaa se wax ku qaybsadaan system wax ugu qaybsadaan waxaa lagu heshiin waayey markii la tegay sanad kadib qaahira la tegay guddigii laftidiisaa heshiin kari waayey taariikhda marran iga sheekeeyey anigoo wax badana markaa kala socona siyaasadda wuxuu yidhi waxaa markaa shirka ka macnaa ka istaagay allahu naxariista madaxweynihii hore cabdulaahi yuusuf oo yidhi meel meelu ka dhisi doonaa ina ka bilaaban doonta hadalkaa runtii waxaa filayaa nin odaya baa iga sheekeeyey runtii waana uu ka dhameeya cabdulaahi allahu naxariisto waana mataqaana ka bilaabay sistamka isagaa federaalka marka puntland waa hooyadii federaalka mar hore iyo mar dambo taariikhdaasay lamala dhisin haddana way tahay waxaan leeyahay guul puntland quruxdeeda bilicda nuurkeeda barwaaqada taalla bulshada sharafteeda bartuu boqorkeenna burhaanihii joogay barbaarta wanaagsan ciddii la bahowda bogaadi samaanta bishaariyo khayrka
waxaan asaasnay marka oo aan tirada u dhignay ururka puntland diaspora anaa ahaa guddoomiyaha markaa waxay u xidhay ninka layihahdo axmed dheere axmed musado halka jooga waxaa xisuna xiro badan ka soo qabtay ninka layihahdo siciid shiilan oo maanta iskuul halka jooga xilliga aanu haynay maxaa noo qabay maxaa noo suurto galay maxaa noo suurto gelin ururka puntland diaspora markii la asaasay oo la bilaabay waxaa suurta calankan caaladan halka maanta taalla oo xataa gabdha reer puntland oo dharka qaba halka ay joogaan xilligaa waa laga carab yani ceeb bay soomaalidu waxay odhan jireen dad reer puntland waxay odhan jireen war waxaan anaga ma rabno ama ama naga daayo maantana waxaynu gaarnay in caruurteennu gabadheer fiil ay ku libisan yihiin calankii taas waxay muujinaysaa sida loo sida loo aqbalay ururkii jiritaankiisii magaca puntland calankeedna tusaale aan soo qaadanayo waxqabadka jaaliyadda waxaa ka mid ah jaaliyadda austraaliya laba kilomitir baan qaadanay marka waxa weeye jaaliyadii lacag bixiso oo wax soo tagtaba qabeelayaal ayaa lagu gejiyaa jidkaas oo waxaa bilaabanaya jidka intay wax ka qabteen jaaliyadaas marka tusaale aan u soo qaadanaya intaas laakiin waxaan codsanahayaa in aan ku muujino waxqabadkeenna inaan ku muujino waxa aan waddanka ka geysano isan ahaan inaan halkan iskugu dhimaano oo macnaa lagu kulmo keliya halkaa lagu kala tago Ee, ee, waxa weeye action speakers loo dhadhan speech Fa- ficilku wuxuu hadlaa in ka badan hadal sidaa darteed waxaa idinka codsanaya jaaliyadan ee, waxay u lahayd dhaqan waxqabad in waxqabadka meeshiisii laga sii wado ayaa waxaan jeclahay inaan meeshan hambalyo uga diro walaalahayga ama eh, walaalahayga puntland waxaan ka codsanayaa bulshada reer puntland qaylaheeda kala gedisan in dhallinyarada lala shaqeeyo la garab istaago loo hambaliyeeyo moral support iyo garab la siiyo
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.